wararka laga helayo dalka yeman ayaa sheegaya laba iyo sagaashan dagaalyahan oo ka tirsan jamaacada xuutiyiinta in lagu dilay kow iyo soddon howlgal oo isbahaysiga dowladaha sunniga ay ka fuliyeen jihooyinka jubba iyo kasara ee gobolka ma'riba war ka soo baxay isbahaysiga taageera dowladda taagta daran ee yeman ayaa lagu sheegay in ciidamada isbahaysiga howlgallada ay fuliyeen in ay ku dileen laba iyo sagaashan maleeshiyad xuutiyiinta islamarkaasina ay ku burburiyeen lix iyo toban gawaarida ciidanka iyo weliba dhaawaca boqolaal ka mid ah dagaalyahanada shiicada arrintan ayaa dhacday xili weli ay socdaan dirir xoogan oo u dhexaysa maleeshiyada xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda yemen oo kaashanaya qabaa'ilada degan gobolka ma'riba ee waqooyi bari ee waddankaasi xarunta warbaahinta ee ciidamada dowladda yemen ayaa xaqiijisay in ciidamada milatariga ay dagaalo xoogan kula jiraan maleeshiyaadka xuutiyiinta oo taageerada ka hela dowladda iiraan islamarkaasina ay wiiqeen weerarada ay ka geysanayeen koonfurta gobolka ma'riba saraakiisha dowladda yemen ayaa sheegay in madaafiicda ciidanka ay la beegsadeen dhaqdhaqaaqyada iyo isu imaatinka maleeshiyada xuutiyiinta oo ku sugan meelo kala duwan oo ku yaala koonfurta gobolka ma'riba ilawaradyo madax bannaan ayaa sheegaya in dagaalo xoogan oo dhexmaray ciidanka yemen iyo maleeshiyada xuutiyiinta in ay ka dhaceen saacadihii lasoo dhaafay dhowr goobood kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta ay isku dayeen dhul ballaarsi dhinaca kale ciidamada isbahaysiga taageera dowladda caalamka aqoonsan yahay ee yemen ayaa xoojiyey duqaymaha cirka oo ay ku hayaan goobaha xuutiyiinta ay ku sugan yihiin inkastoo isbahaysiga sacuudiga horkacayo uu sheegtay guulo u waaweyn haddana jamaacada xuutiyiinta ayaa sheegtay in dirirtu weli ay socoto islamarkaasina ay weerareen ilaa iyo labaatan goobood oo ka tirsan gobolka ma'riba waa sida ay sheegtay warbaahinta xuutiyiinta dagaalka u dhexeeya labada dhinac ayaa maalmihii ugu dambeeyey ahaa mid aad u culusa islamarkaasina maleeshiyada xuutiyiinta ayaa khibtay saddex ka mid ah hoggaankeeda sare in lagu dilay dirir xoogan oo dhacay maalmihii ugu dambeeyey arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili dowladaha reer yuruba iyo maraykanka ay ku baaqeen in xuutiyiinta ay aqbalaan sidii loo furi lahaa waddooyin ammaan ah si cuntada ama kaalmada loo gaarsiiyo dadka barakacay ama dhaawaca ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka ma'riba dalka yemen ayaa la daalaadhacaya dagaalo sukeeye macluul iyo xiisado siyaasadeed tan iyo sanadii labada kun iyo shan iyo tobankii kadib markii ciidamada dowladaha sunniga ay gudaha u galeen dalka yemen si ay u taageeraan dowladda caalamka aqoonsan yahay ee sunniga inta la rumaysan yahay kumanaan reer yemen ah ayaa ku geeriyooday islamarkaasina waxaa ku barakacay malaayiin qof dagaalka sukeeye ee weli ka socda dalka yemen oo ay ku loolamayaan kooxda shiicada oo taageerta dowladda iiraan iyo dowladda sunniga oo taageero ka hesha dowladaha carabta ee sunniga xuseen saxnuuni v o a qaahira
aad ayuu mahadsan yahay xuseen saxnuuni noola socodsiinaya warbixintaasi ku saabsan dagaaladii ugu dambeeyay dalka yemen